warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaal qodobadan warka idinkugu hayna waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka oo sheegay inay sii jiri doonto wada shaqayntii kenya iyo soomaaliya nadaafad darro xilli roobaadka saamaysay suuqa wajeer iyo ciidanka atmis oo madaafiic ku garaacay deegaanka ceelbaraf kulan wacan subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal waa subaxnimo talaadaha taariikhdu waa toban iyo todobada bisha shanaad ee may sanada labada kun labaatan iyo labada intaasaad maqasheen waa qaar ka mid ah qodobadan warka idinkugu hayna kuwa iyo kuwo kaloo faahfaahsanba kusoo dhawaada hogaamiyaha dalka uhuru kenyatta ayaa madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheikh ugu hambaliyey ama hambalyo u diray uuna u xaqiijiyey in dowladiisa ay si dhow ola shaqayn doonto waxa uu dhanka kale u rajeeyey inuu ku guuleysto gudashada waajibaadka hogaamineed ee loo egmaday bayaan ay soo saartay madaxtooyada dalka looga arrimiyey state house ayaa lagu xusay in saaxiibtinimadii dalalka dariska ah ee kenya iyo soomaaliya oo horey ah madmadow uu soo kala dhexgalay ay sii jiri doonto ama sii socon doonto ganacsatada suuqa wajeer ah ayaa cabasho ka muujiyey nadaafad darro baahsan ah oo halkaasi ka jirta oo ay doonayaan in dowladda hoose ismaamulka ay wax ka qabato cabdiraxmaan macaawiye ayaa warbixintan ku eegaya suuqa weyn ee magaalada wajeer oo ah goob laga helo waxyaabaha asaasiga u ah nolosha ayaa waxaa inta badani laga dayriyaa xilliyada roobka xagga nadaafad xumo inay soo food saarto suuqani oo lagu gado dharka qudaarta iyo raashiinka noocyadiisa kala duwan sidoo kalena ay ku dhex yaalaan maqaaxido iyo goobo laga helo cabbitaanada fudfudud ayaa waxaa xilligan soo food saartay in nadaafad xumo aad u daran ay halkaasi ka jirto ganacsatada kala duwan ee suuqani ayaa inta badani aynan helin meel ay wasaqda isaga shubaan ama in aan mararka qaar aysan waaxda hagaajinta magaalada wajeer aysan ka nadiifinin wasaqda dhex taalla suuqani waxaan dhex qaaday suuqa magaalada wajeer ee loo yaqaano suuq mujinga halkaasoo ay dhex tuban tahay wasaq musqulaha ku dhex yaalla suuqani oo ay ganacsatada adeegsan jireen ayaa wasaq darteed loo xidhay iyadoo aanan jirin cid nadiifiso gebi ahaanna albaabada la isugu dhuftay qaar ka mid ah ganacsatada oo suuqaasi oo aan la kulmay ayaa ka hadleen dhibaatada ay ku qabaan wasaqda ku aruurtay suuqani halka ay baaq u direen ganacsatada kale iyo dowladda in ay iska badadkaashadaan sidii wasaqda suuqani lagu nadiifin lahaa xagga nadaafadda haddaan warkaasiiya zaa'id iyo zaa'id ayay u liidan tahay soomaalida waxay dhahdaa waxay ilhaysa ilaala kaa dhan adbana faantaada waad arka haysaa suuqii dowladda horo had oo kale waxay hagaajisay bahlihii oo wasaqda layskaga shubi jiray waayay hagaajisay oo in badan waa laga dadaali jiray bahli egay haddana hadka waa ka baxeen dadaal xumo dadaal xumadaasna xagga dowladdana waa ka mid waa kow xagga ganacsatada dad waxaa jira xaafadahooda ay sentrolka yihiin ayagana fahantoodi way soo shubayeen waxay kusoo shubayeen xaggii sentrolka magaaladii bedelkii dustbin ayaga kooda ay hagaagsan lahayeen oo gaari layskaga shubay suuqan suuqujiinka wasaqda waa ku baahan tahay wasaqda boqolkiiba boqol waa ku baahan tahay wax ka qaadaa ma laha jaafiga dowladda waxa qaadaya dowladda ma laha waa loo sheegay waa loo sheegay danka ma laha adadanaha qasaan habasiin kabeena bilawdee waa isa warqabaan adadaan biri loqodahay kutanda loqodahay waa loqoday ardaa la hadhigay lagama qaadin adaa tuurintahay dacwada hoo imaado meelna maraa ma laha gudaha kulli biyaa gala waxaan rabnaa si degdega jaafiga meeha la tuuri waxaan rabnaa in nagala qaado haddii ka dhibaa ka imaan doono teeda kale dowladda jaafiga meeshaa ka qaada dowladda an wax ku dhahay maaqan waa dhuntay ma la weeye wax ku dhacay lama hayo dowladda waxaan u codsanaa dowladda gafanaa kaansalowda way arradan joogo ku nool jaafiga magaalada laga qaada suuqujiga waxaa weli qaataan jaafiga waa ku uri weli meesha dee musqush zaa'id waha laawdi wax ka qaada mala gaari mala maanu dameera meesha ku baqtay un hase qaadna lacag bixina dowladda mama lahaayaba wax ku dhay ma naqaana waxaan iin sheegayaa dowladda kabeenagashe waxay joogo wax maqlaa waa dhaga qaba jaafaha naa qaadeen wallaahi macaawiyo suuq haddaan kaaga warramo suuqa dhib weynaa ka jira suuqa dhib maxaa tidhaahdaa dhusuqa jaafiga annaga koomatiida markaan nahay jeemanka annaga waa nimca cilmooge annaga koomatiidiyaan nahay suuqa toban jeeraan ka hadalnay suuqa jaafiga dhusuqaa lala mari la'yahay toban jeerna codsi waan geynay wallaahi dhib weynaa ka jira xagga nadaafadda haddii aan kaaga sheekeeyo kolleyba xagga suuqa dhusuqa iyo jaafinimada saameynta cudur inuu ka dilaacaaba halis hadda sidaan arkayna cudur inuu ka dilaacaaba halis xitaa jiifka waa u sheegnay bableheltaa noo keenaan dhahnay wax walba waan sheegnay suuqa dhibkiisa aad u badan yahay wallaahi dhusuq badan iyo rafaad iyo dhib badan suuqa waa ka jira nadaafad iyo wuxuu u baahan yahay ka shaqayn iyo gaariyaal la soo diro iyo aad looga shaqeeyo suuqa u baahan yahay diyaaraan u nahay annaga de baabuuradii aan qashinka iskaga qaada lahayn jaaf dhowr jeer aan codsanay hadda kahor hal mar aan noola keenay ka dambana waan codsanay wax noo keenay waan waayna inaan ka shaqayno oo wax aan ka qabano oo annagana accountiga aan la cuskano oo nadiifino oo hagaajino sababtoo meesha aan ku xamaalanayno oo ku shaqaysanayno waay waan rabnay hadde haddii aan waaynan hadda hadalkanaga hadduu bato waaba iska gaabsanay markaan aad u dhib badan roobka ilaahay baa keen waa raxmad laakiin aad u dhusuq iyo dhibka u jira daqsiyaa jira oo jaafiyaa jira oo nadaafad daraa jirta suuqajiinka haddaad soo dhex istaagto gudihiisa aad gashid waad yaabaysaa dhibka ka jira haddaad argtid maa horaa ugu dambaysay lacaga badan laba kun camal iyo saddex kun camal aan iska aruurin oon ku nadaafinin haddana haddaad argtid waa isla sideedi wa waan ku shubnaa barbarahana waan geynaa hadda dad waxaa jira oo laababka ku jiraan oon barbaraha geynin oo la- ku daadinaa suuqa gudihiisa annaga jaafiga waan iska aruurinaa jidkaan geynaa baabuurkaa la saaraa laakiin dadka j- fadhiisanaya laababka adiga qashinka ma ka aruurin kartaa waay maqaayadaha biyaha wasaqay ku daadiyaan jaafiya ku daadiyaan toban jeer aan rabood siina bilcaanta maqaayadaha waxba hadalka ma aaweenays iyagaaba ugu darno jaafiga dhusuqa ku shuba cudurkana ayaguuba u dhowyo maqaayad ku shitaan waa u jeedinayna in laga shaqeeyo oo laiska nadiifiyo meesha meeshaan ku xamaalanayno ku shaqaysanayno waa in laga nadiifiyo oo laga shaqeeyo sababta maadaama aan ku noolna suuq annaga u yahay annagana aan ku xamaalan in la nadiifiyo annaga badanaa noogu jirta diyaarna waa una sababtaa meeshaan ku xoogsanne dowladda sheegna sheegna ma ku celcelinaa dowladda inay hagaajiso oy nadiifiso oy ka shaqayso qayb ka qaata waan jecelnahay diyaarna waa una haddii hadda dhaqdhaqaaqaas hubinays annagana ku garab taagan haddee hawshaa ka bixi karaan waa u sheegnay toban jeeraan u sheegnay waana u gudbin ilaa bableheltaa waa u sheegnay waxaan u sheegaynaa in suuqaan u baahan yahay nadaafad dhib weyna ka jiro inay arkaan ay soo dhex galaana ay fiican tahay indhahooda ay ku arkaan si kastaba ha noqotee waxaa lagu jiraa xilli roobeed iyadoo suuqani looga cabsi qabo inuu ka dilaaco cudur ayaa waxaan sidoo kale la xidhiiray waaxda hagaajinta magaalada wajeer balse maysan inoo suuragelin inay ina siiyaan jawaabta ku aadan cabashooyinka dadweynaha cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta sta ismaamulka wajeer
go-aankii shalay uu musharax madaxweyne isbahaysiga azimiyowan kenya raila odinga uu ku-xigeenkiisa ah ugu xushay maada karuwa ayaa si weyn loo soo dhoweeyey qaar ka mid ah haweenka hogaamiyaasha ayaa sheegay in mister odinga uu muujiyey siday ugu weyn tahay in dumarka ay karti hogaamineed leeyihiin wuxuu intaasi- waxay intaasi ku dareen in fursad ay heshay madaxa xisbiga naag kenya maada karuwa waxay intaasi ku dareen in fursad ay heshay madaxa xisbiga naag kenya maada karuwa ee haweenka markii ugu horreysay taariikhda waddanka ee fursad u siin doontay inay ka dhaaxa muuqdaan ah miiska ugu sarreeya ee go-aan qaadashada rayra ayaa dhanka kale soo dhisay ilaa iyo toban iyo laba qaybood oo qaabilsan sar u qaadida ololaha siyaasadeed oo ay ka mid yihiin xubnaha matalaya haweenka iyo dhalinyarta wuxuu maada karuwa ku ammaanay inay tahay geesiyada usoo halgantay dimuqraadiyadda waddanka iyo arrimaha cadaaladda
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
warar laga helayo deegaanka ceelbaraf ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in ciidamada howlgalka midowda afrika ee atmis ay saakay tiro madaafiica ku garaaceen deegaankaas halkaasi ay ku sugan yihiin sida la sheegay xubno ka tirsan ururka al-shabaab iyo dad shacaba ciidamada atmis ah, ayaa markaasi hoobiyaasha ka tuuray xere ay ku ku tuureen ahdee xere ay ku leeyihiin deegaanka mirtugo oo u dhow deegaanka ceelbaraf waxaana dadka deegaanka ay sheegeen ah, in tiro hoobiyaal ah kusoo dhaceen xaafado ka tirsan deegaanka ceelbaraf waxaa jira khasaare kala duwan oo oo ka dhashay hoobiyaasha oo gaaray dad shacab ah iyadoo xusid mudan tahay in ah, badi dadka ku sugan deegaanka ceelbaraf oo hoostaga degmada mahadaay ay barakaceen madaafiicda ay ciidamada atmis oo horey loo oran jiray amisom saakay ku garaaceen deegaanka ceelbaraf ayaa qaarkood ah, burburiyey guryo dadkii deganaa ay horey uga barakaceen tan iyo markii ururka al-shabaab ay weerareen ah, lana wareegeen deega- deegaanka ceelbaraf ee gobolka shabeellaha dhexe soomaaliya ayaa ciidamada atmis waxay weeraro madaafiic joogto ah ku garaacayeen deegaanka ceelbaraf taasi oo keentay in dadkii deegaanka badi ay barakaceen oo ka tageen meeshii ay degnaayeen dhowaan ayay ahayd markii suuqa ugu weyn hargeysa ee waaheen oo ahaa suuqa jaangooya dhaqaalaha somalilan uu gebi ahaanba gubtay waxaa burburay hanti u dhiganta malaayiin doolar waxaana halkaasi ku hanti waayey boqolaal ganacsato ahaa is- guddi isku markaasi isku xilqaamay sidii dhaqaale loogu aruurin lahaa dadkii ku hanti beelay dabkii ka kacay suuqa waaheen ee hargeysa ayaa suuqaasi kormeer iyo indhaindhayn u tegay guddiga oo deeq lacageed gaarsiiyey dadka hantida ku ku hanti beelay suuqa ah ayaa sheegay in ay ka damqadeen dhibaatada gaartay walaalahood iyagoona deeqda ku wareejiyey guddiga qaabilsan qara- qaaran u aruurinta suuqa waaheen waxaan marka hore u mahadnaqayaa oo runtii yacnii ilaa xad aan u mahadnaqaynaa walaalaha nooga yimi maraykanka oo maalintii dhibaatadaasi bilaabantay rabadaan kawdeedii ilaa maantada hawshii taakulaynta waaheen waday oo shalay soo gaadhay hargeysa lacagtii ugu qiimaha badnayd ugu tirada badnayd ee lagu caawiyo waaheenna keenay waa ilaahay mahadii aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaanay ka- laga soo ururiyey waa ummadda soomaaliyeed oo dhan weeye ee maraykanka ku nool qaaraddaasaa laga soo qaaday waxay muujinaysaa walaaltinimada iyo xidhiirka soomaali ka dhexeeya waxay muujinaysaa dareenka loo qabo iyo iyo iyo iyo iyo iyo dhibaatada lala qaybsanayey dhibaatadii ka dhacday waaheen waa uga mahadnaqaynaa waxaanu leenahay ilaahay idinka abaalmariyo annaga oo ka wakiila ummaddii dhibaatadu gaadhay aad baannu ugu mahadnaqaynaa waananu u ducaynaynaa waxaannu leenahay halkaa ka soo saarteen ilaahay wax khayrla idinku bedelo kii soo bixiyey iyo kii soo ururiyey iyo kii ku taageera codba waxaannu leenahay ilaahay jisaayiga ha idinka mariyo maalinta qiyaamana miisaanka xanaas- xasanaadka allah idiin saaro waa aragtaan hadal badanna odhan mayno indhihiinna idin macallin ah meeshanu siday ahaan jirtay dee waa la hayaa sawirradeedii sida maanta tahayna waa aragta annagu habeenkii ay dabku dhacay ilaa maanta maanu fadhiisan maadaama aan nahay dad dareen leh dad muslina oon ognahay in qofka bini'aadanka uu ku nool yahay sadaqada iyo xasanaadka ayay annaga fursad bay noo noqotay dadka walaalaheen inaan ugu soo gurmanno maanta iyo maalintii aan arkay labadaba murugaya igu soo jeeday dabkiina waan ar- waan xasuustaa sida iminka ay tahayna qofkii dhex jooga unbaa dareemi karaa marna wa- waa murugadaasi marna niyaddaan ka faraxsanahay oo waxaan arkayaa meeshan sida ay noqon doonto nimcad ka- nus- nusqaan- nusqaan kasta waxay leedahay nimcaddeeda waxaa ka soo bixi doonta meeshan fursad aad iyo aad u fiican oo boqolka jiila soo socda ee maxaan ku somalilanderska amba soomaaliya amba afrikaanka ah wax u tari doonta marka waxaan aan dadka walaalahaya ee ganacsiga uu ka gubtay aan ku baraarujinaya inay ku samraan oo ay u samraan dowladda iyo guddiga inay la shaqeeyaan oy u samraan xubnaha aqalka sanadka ee maraykanka ah ayaa codkooda ka dhiibtay qorsho ay dowladda dalkaasi ukraine ku taageerayso dhaqaale dhan afartan bilyan oo dollar waxaa la filayaa in dabayaaqada toddobaadkan si buuxda loo ansixiyey hindisa sharciyeedkaasi waxaa qorshaha maamulka biden uu caawinaad dheeraad ah ku gaarsiinaya ukraine codkooda ku taageeray siddeetan iyo kow sanateer halka toban iyo kow oo kasoo jeeda xisbiga jamhuuriga ay diideen tobankii bishan ayay ahayd markii aqalka wakiilada ah ee maraykanka ay ugu da- ay markaasi uu deeqdan ansixiyey hase ahaatee waxa uu hakad ku galay dhanka aqalka sare